بسم الله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم حسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين والدرس اللحاد من كتاب نور اليقين في سيرة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم maciishatuhu nabiga maciishadiisii iyo noloshiisii calayhi salaatu wasalaam qabla albicati maciishadaasoo qabla albica soo saaridii nebiga ka hor ahayd intaan nebiga lasoo dirin noloshiisu siday ahayd wey lam yarid ma dhaxlin calayhi salaatu wasalaam nebigu min waalidihi waalidkii dhalay shay-an waxba kama dhaxlin bale wulidda nebiga waa la dhalay yatiiman xaaloo yahay agoon caa'ilan xaaloo yahay mid aan waxba haysan faragacan waxba xoolaa ah caayil cayr ah macnaha waxba haysan fasturdica waxaa looga nuujin dalbay fii bani sacdin reer bani sacad xaliimatu sacdiya waa garanaysaa ayaa looga nuujin dalbay markaas masalada ah lam yarif calayhi salaatu wasalaam min waalidihi shay-an inuusan nebigu waalidkii waxba ka dhaxlin hadalkaas waxaa la yidhi sawaabkiisu waxa weeye waxaa jiray shan neef oo geelah oo nebigu dhaxlay iyo xoogaa ariya iyo gabadhan jaariyadda ahaydoo ummu ayman baraka ee alxabashiya ay la raacinayey oo xaadinatu ahayd gabadhii nebiga soo xanaanaynaysay intaas buu maaragtay nebigu aabbihiis ka dhaxlay baa laleehay marka hadalkan haadaa sahwun wa sawaab inay sidaani sahwi tahay sida sawaabkaana inay intaasi jidhay waxaanu kuu qorayaa asiira alxalabiya linuuruddiin alxalabi waaya mujalladka koowaad laba boqol soddon iyo kow laba boqol soddon ilaa laba boqol soddon iyo kow walamaa balaqa nebigu marku gaaray mablaqan makaanu gaarid oo yumakkinuhu u suurtagelinaysa an yacmala inuu shaqeeyo camalan camal shaqo inuu qabto da'ah markuu nebigu gaaray kaana wuxuu ahaa nebigu yarcaa mid ilaaliyabuu ahaa alqanama aribuu ilaalin jiray maca ikhwatihi walaalihiis macooda walaalahaasoo min aradaaci nuugmada ugu walaala filbaadiyati baadiyahuna nebigu ku ilaalin jiray magaalada ma ahayn waxa weeyaan markuu gaaray xilli uu nebigu shaqo qaban karo wuxuu bilaabay inuu nebigu ari raaco waxaana la raaci jiray walaalihiis xagga nuugmada ugu walaalaa arigaasoo baadiyaha lasoo daajinayo wakadaalika sidaasoo kale lammaa rajaca markuu nebigu noqday ilaa makata magaalada maka kaana wuxuu ahaa nebigu yarcaahaa qanamka iyo ariga mid ilaaliya liahlihaa ahlu makka reer makaad buu u ilaalin jiray calaa qaraariida lacag buu ugu ilaalin jiray kamaa dakara daalika arrinkaas sida uu sheegay albukhaariyu imaamu lbukhaari sida uu ku sheegay fii saxiixihi saxiixiisa saxiixulbukhaariga la yidhahdo waxa weeyaan qaraariid kelimadda ah qaraariid ayuu ku raaci jiray oo macnaha kharash iyo ujro u ahaa qaraariid lacagta la yidhaahdo qaraariiddaas waa iska beeso ama sunuud soomaaligii hore shilimaan waxaa weeye dirhamkiioo lasii kala jejabiyey lacag yar oo waxa weeyaan qadaadiica wey ayib wa wujuudu lambiyaa'i ambiyada heliddeeda iyo joogitaankooda fii xaali tajarudi dhartirnaan xaaladeed fii xaali tajarud yaa ka tajarud ahaan xaalkeed ay joogaan canidunyaa adduunyana ay ka tajarudsan yihiinoo ay ka farabannaan yihiin iyo wa mashaaqilihaa wa can mashaaqilihaa adduunyo shuqulyaalkeeda amrun waa amar amarkaasoo laabudda minhu laga maarmaana ambiya in la helo wujuudulambiyaa ambiye joogiddood iyo helideed fii xaali tajarud tajarudid iyo kahufnaanka qaawanaan yaa canidunyaa adduunye iyo wamashaaqilihaaba laga tajarudsan yahay waa amrun laabudda minhu amar lagama maarmaana wey ambiyo aan adduunyo iyo wax kaloo shuqliya midna aan xiriir la lahayn in la helo arrin muhiima weeyaan laga maarmaana oo nebigaani inuusan macnaha wakaas qadaadiicay xoolaha ugu raacayaanoo iyagu aysan lahayn xoolo iyo dhaqaale iyo adduun shuqliya amrun laabudda minhu liannahum ambiyada low wujiduu haddii la helo aqhniyaa'a iyagoo hodana la alhat waxaa mashquulin lahayd hum ambiyada addunyaa adduunyo ambiyada haddii xoolihii iyo miinsinadii adduunka ay meesha yaallaan adduunyadaasaa mashquulin lahay washuqiluu waana la shuqlin lahaa bihaa adduunyadaa lagu shuqlin lahaa can isacaadati baana laga shuqlin lahaa liibaantii alabadiyati weligeed jirays asacaada alabadiya liibaanta joogtada ah baa laga shuqlin lahaa ilaa liibaanta joogtada waxa kaa shuqlinaya aakhiradaada iyo cibaadadaada iyo daacadaada yaa waa arrin khatara weeyaan walidaalika sidaa darteed baa taraa arkaysaa jamiica asharaa'ici sharaa'icdii iyo sharciyaashii dhammaantood sharaa'icdii alilaahiyati ilaahiyada ahayd alle loo nisbeeyey muttafiqatan baad ku arkaysaa muttafiqatan xaalay tahay yaa mid isku waafaqday cala istixsaani zuhdi zuhdiga wanaagsigiisa fiiha adduunyada dhexdeeda laga zaahido adduunye in laga zaahido baa sharaa'icdii oo dhan isku waafaqsanta yaa adduunye in laga zaahido ayaa sharaa'icdoo dhan isku waafaqsanta zuhdiga wanaagsigiisa iyo watabaacudi wacala tabaacudi iyo ka fogaansho canhaa laga fogaado yaa adduunyada xaggeeda wa xaalu lambiyaai ambiyadii xaalkooda ambiyadii asaalifiina horeeyey ambiyadii hore xaalkooda xaalkaasi waxa acdamu shaahidin markhaanti kan ugu weyn weeye calaa daalika yaa istixsaansigaas zuhdigaas calaa daalika yaa zaahiridaas wanaagsigeeda daliilka u weyn oo lahayo waxa weeye ambiyadii xaalkoodii iyo taariikhdoodii sida looga sheekeeyey inaysan adduunyo ku mashquulsanayn wa xaalulambiyaai ambiyada xaalkooda ambiyada asaalifiina horeeyey acdamu shaahidin shaahid iyo markhaanti iyo goobjoogo kan ugu weyn weeye calaa daalika cala istixsaani zuhdi zuhdiga wanaagsigiisa inay iyagu zaahideen baa macnaha ka wada arkaysaa xaalkooda fa kaana ciisa calayhi asalaam nebi ciise wuxuu ahaa ashad annaasi dadka kuwan ugu zaahidid badan fi dunyaa adduunyada dhexdeedana la zaahido adduunyada dhexdeeda midka ugu zaahidsan ayuu ahaa ayib taasi waa mid wakadaalika sidaasoo kale kaana muusa sidaasoo kaleoo nebi muusena ahaa iyo wa ibraahiimu nebi ibraahim wa kaanad xaalatuhum ambiyadaas xaaladoodu waxay ahayd fii sikarihim yaridoodii dhexdeeda ugu xaalad ah laysad mid aan ahayn sacatan mid waasaca xaalkoodu mid xagga adduunyada waasaca ma ahayn bale kulluhum ambiyadaa dhammaantood sawaa'un isku mid bay ahaayeen xagga suhdiga tilka taasina xikmatun baaliqatun xikmad xeel dheer weeyo adharaha allaahu ilaahay daahiriyahaa xikmaddaas calaa ambiyaa'ihi ambiyadiisa dushooda ilaahay uu ka daahiriyey inay zaahidiin ahaayeen xaaladooduna aysan ahayn xaalad waasaca xagga adduunka adduunyadu iska agagtaal maxaa saa looga dhigay liyakuunuu inay ahaadaan numuudajan tusaale namuudaj numuudaj tusaale inay noqdaan tusaale inay u noqdaan limuttabiciihim kuwa iyaga raacaya ambiyada dadka raaca ambiyada tusaale u ah inay kaga daydaan adduunyancidii limuttabiciihim ambiyada kuwa raacaya mutabiciintooda taabiciintooda inay tusaale u noqdaan fil imtinaaci yaa waxa weeyaan ayna tusaale ugu noqdaan fil imtinaaci ugu tusaaleah imtinaac yaa ka mancoonaanta ay ka imtinaacayaan oo ay ka diidayaan canittakaalubi ku ayoobid cala dunyaa adduunyada lagu ay noqdo yaa adduunyada qofka aad u raadiyo oo u dabagalo oo meel kasta ka raadinaya takaalub baa loo isticmaalay inuu ku ayoobay yaa sidii inuu adduunye inuu ay ku noqday oo kale weeya marka waxa weeyaan tusaale inay u noqdaan kuwa raacay fil imtinaacina ay tusaale ugu noqdaan imtinaac iyo diidid weeyaan ka reebtoonaan wey ani takaalubi ku ayoobid cala dunyaa adduunya dusheeda lagu ayoobo waxa weeye meel kasta laga raadso iyo wtahaafuti ya iyo watahaafut ku daadasho calayha adduunyada dusheeda lagu daato tahaafut waa yari bahalladii loo isticmaalayay ninkii macnaha dabka shitay oo bahalladii baalalaydu ku daadanayeen atahaafut ku daadasho calayha adduunya lagu daato yaa inay ka mancoomaan kuwa ambiyada raacay adduunyada aan layskaga dhex daadan xalaasheeda oo weliba la is ilaaliyo ayaa laguu ogolya wadalika arrinkaasina oo adduunyada lagu ay noqdo takaalubkaas daalika wacli wadalika arrinkaasi sababulbalaayaa balaayada sababkeeda weeye iyo walmixani mixnada waxaa mashaakilaad iyo dhibaato jira adduunyadiioo macnaha la dabagalay oo lagu eeyoobay ayay noqotay baa lagu leeyay waay qofkaasna isaga laftiisa mushkilo iyo dhibaato isagoo wax kastoo adduunyaa haysa iyo fakar iyo dhibaato oo dhanbaa laga soo wajahaysa wakadaalika sidaasoo kale bay ricaayatulghanam yaa ariga ilaalintiisuna ahaatayoo sidaasoo kale ambiyaduna ari u ilaalin jireen famaa min nebiyin nebi ma jiro ilaa hadduu jiraba racaahaa ari waa soo ilaashay kamaa akhbara soo warramayba can daalika arrinkaas assaadiqu runsheegihii almasduuqu loo rumaynaya waxau sheego sala allahu calayhi wasalam fii xadiidi lbukhaariy bukhaari fii xadiidin soo ku sheegay xadiid oo lilbukhaariy yaa bukhaari u ahaaday waxa weeye assaadiq lmasduuq waa nebigeenna calayhi salatu wasalaam waxaa la yidhi wuxuu yidhi nebi ma jiro ilaahay ma soo dirin ilaa ariboo raaca adiguna ma raacday haaba yidhi qaraariid baan reer maka ugu raaci jiray bukhaariga weriy xaafid ibnu xajar fatxulbaariga wuxuu ku yidhi xikmadda ku jidha ambiyada in lagu ilhaamiyey inay ari wada raacaan intaan weli loo soo dirin ummadda qabla nubuwa weye moogta waxa weeyaan an yaxsula lahum atamarunu layli yaa iyo tareerin inay ku qaataan biracyiha ariga raaciddiisa waayo oo hadhowtee arrinta ka weynoo loo diri doono inay usii tababartaan oo bini aadamkai bulshada loo dirayaa maxaa yeelay ariga dhexgelkiisa wuxuu u baahan yahay dulqaad iyo turid waa xoolo daciifa waaye markay ariga daajintiis iyo soo uruurintiis intuu dhaqa ku kala yaacay ama jiilaalka meelaha dooxooyinka ku kala yaacay qofku isku soo uruuriyo yaa iyo inuu ka raro halkaan uu shalay daaqayo meel kale misna maanta u dhigo iyo cadowga ariga oo cid kasta soo damaacinayso dugaagga iyo bahallada iyo tuugga ay ka intaa ka waardeynayaan yaa ayna bartaan ariga dabeecadihiisa kala duduwan iyo sida u kala cararaya dhibta ay leedahay iyadoo awood daran yaa iyo inay ka warqab toosa arigu u baahan yahay arrinkaasi waxay ka dhaxlayaan kooras cajiib ah inay ummadooda hadhow dhibta kaga timaado ku sabraan kow inay ummadda dabciyadooda kala duwan bartaan yaa caqliga ummadda kala duwan inay ogaadaan waaya oo markaas meesha ay ka dhutinayso ama keeda jaban ay kabaan ummadda daciifkeeda u turaan sida ariga loogu tureeyey waayahay marka arrintaasi waxay u tahay haddii marka u horaysaba ummad horay looga soo diri lahaa iyagoo aan arigaan soo raacin waxay noqon lahayd wax aysan tajribo ku soo qaadan oo ka soo shaqayn waaya ariga maxaa marka xoolahoo dhan looga soo khasisay wuxuu yidhi fatxulbaarigu xaafidka ibnu xajar arigu xoolaha kale waa ka daciifsanta kala yaaciisuna waa ka badan yahan xoolaha kale kala yaaceedu looda iyo geelay siinba iskula socdaan laakiin arigu waa wax iska kala firdhaya waayahay dee waxaa jiraysa mataqaanaa geela sowsan u kala yaacin waxaa la samayn karaa iyo looda iyo waa la seetaynayaa waa la dabrayaa waa la xirayaa laakiin ariga neef la hogaaminaya iyo mid la dabraya iyo mid la qabiraya ma leh waa waxaas ka maarata inta badan waay iyadoo sidaa u kala yaacaya inta badanna midda kale ariga mar haddii laysku keeno wax ugu hogaansanka badan weeye haddii laisku soo duwo waayahay sidaas weeyaan marka qolada geelleyda iyo qolada arileyda intay isku faaneen meel nebigu joogo calayhi salatu wasalaam baaqolada geelaydu dee is sarraysiiyeen oo aada isku buunbuuniyeen ma garat markaasaa nebigu wuxuu yidhi nebi muuse la soo diray ari wuu raacay nebi daawuud baa la soo diray waa raacay anaa lay soo diray ari baan raacay yaa waka reer arigii baa markaa saas loogu bishaariyey hawshaa halkaasi madha wa haadihi midaanin ari raaciddu aydan noqoshee min baaliqilxikami xikamta teeda xeesha dheer wey fa ina alinsaana qofka idas turciya alghanamu yaa ari markii looga raaci dalba wahiya hanamkuna adcafu lbahaa'imi mayeeraanka midda ugu daciifsan ay tahay sakana qalbahu qalbigiisa waxaa degaya alraafatu turid iyo walludfu dhimrin tacadufan dhimrin darteed yaa qalbigiisa naxariis baa qofkaa degaysa xayawaankan daciifkaa oo u raxmadayo ayib faida intaqala markuu ka guuro min daalika arigaa raaciddiisa ilaa ricaayati alkhalqi khalqiga ilaalintiisa iyo raaciddiisana uu u guuro arinta soo maray binu aadan meel loo dhiiba xil kaana wuxuu noqonayaa limaakii hudiba yaa loo soo awal yaa haadiyey limaakii hudiba loo soo saafi yeelay awalan markii hore oo min alxiddati yaa limaakii hudiba laga saafi yeelay awalan markii hore oo min alxiddati carada degdega ah adabiciyati ee dabiciyada caradii degdega ahayda iyo wadulmi lkhariisiyi dulmiga khariisigaao qofka lagu abuuray ah wuxuu noqonayaa qofkaasi kaa'inan yakuunu wuxuu noqonayaa kaa'inan iska soo qadaro mid ahaada fii acdali laxwaali axwaasha midda ugu toosnaan badan halkaa fa yakuunu kalea ku jira maogtahay fa yakuunudaasna waa iska ziyaado qoys baa iska gelin ka dhaha waxa weeyaan kaana wuxuu noqonayaa limaa hudiba awalan awal wixii lagu soo waxa weeye saafyeelay oo lagu soo macnaha tababaray yaa oo marka hore laga soo saafi yeelo min alxiddati abiciyati carada degdegaaya wadulmi lkhariisiyi dulmiga khariisigaayo biniaadanka dabciisa iskala socdaa fa yakuunu mar labaad mid soo noqoto waa mukarare kaa'inan wuxuu noqonayaa mid ahaada qofkaasi fii acdalil axwaali axwaasha midda ugu toosnaanta badan ayuu qofkaasi noqonaya qofkaasi sidaas buu noqonaya walamaa shabba calayhi asalaatu wasalaam nebigu markuu barbaaray kaana wuxuu ahaa yatajiru nebigu mid wax rogrogtoo yaa wax ganacsi ah yaa baayac mushari ah kii rogrogo ahaa oo nimankan qurayshta dhaqankooda wuxuu ahaa waxgadgadid qofkii iyaga ka mid ahoo aan wax rogrogayn wax gadgadayn fa laysa cindahum bishayn mar hadduusan ganacsiga wax rogrogidda ku dhex jirin agtooda waxba kama ahaan jirin oo waxaa kutusaysa liilaafi qurayshin ilaafihim suuradda ay meelahay ganacsiga u aadi jireen waaye wa kaana shariikahu nebigu waxaa kan maaragtay la wadaaga oo shariiga la ah assaayib bnu abisaayib nin la dhihi jiray wadahaba wuxuu la tegey nebigu bitijaarati tijaaraya bucsharo oo likhadiijata khadiija ay leedahay radia allaahu canha buu nebigu ila shaami shaam intii ka alla aaday ayib calaa juclin liajli juclin kharash darti oo yaahuduhu nebigu uu qaadanayo xoolahan ii kacee ii kaxee ii soo gad waxaasna waa ku siinaya wey calaa juclin liajli juclin wey jucli dartiis oo yaahuduhu nebigu uu qaadanaayo walamaa shurifat markii lagu sharfay khadiijatu khadiijo bizawaajihi nebiga zawaajkiisa iyo guurkiisa yaa markay sharaf u yeelatay khadiijo yaa inay nebiga guurkiisa hesho wa kaanat khadiijana waxa ay daata yasaarin hodannimo midu saaxiib ah camila nebigu wuxuu ka shaqeeya fii maaliha xoolaheedii iyadaa ilaa ganastaajiradahay xoolaheediibuu nebigu ka shaqeeyey wa kaana nebigu wuxuu yaakulu mid cuna min natiijati camalihi camalkiisaas wixii ka soo natiijada macnaha xoolahan uga shaqaynayo khadiijo natiijada ka soo xasisho oo la yidhi intaasaa qaadanaysaa buu nebigu ka cuni jiray oo noloshiisu la xidhiidh yaakulu min natiijati camalihi camalkaa iyo shaqadaa uu khadiijo u hayo natiijada ka soo xasisha yaa rogrogiddaa uu yeesho xaq u yeesho ayuu ka cuni jira wa xaqaqa allaahu ilaahayna waa xaqiijiyey maabaa ilaahay xaqiijiyey imtanna ilaahay ku galladaysay calayhi nebiga dushiisa bihi maagaba ilaahay wuxuu xaqiijiyey wixii ilaahay nebiga dushiisa ku galladaysay fii suurati duxaa suuradda la yidhahdo suuratu duxaa biqowlihiina ilaahay kula galladaysay jalla dikruhu ilaahay dikrigiisu yaa weynaaye ilaahay muxuu yidhi alam yejidka ilaahay miyuusan ku helin nebi allow yatiiman xaalaa tahay yaa agoon oo fa'awaa ilaahay ku soo dumin wawajadaka ilaahay moosanku helin daallan adoo ah yaa oo aan wax markaa diinoo laguu soo dejiyey aysan jirin daallan waa maxay mid markaas aan aqoonoo ka dhunsan waxa maanta aa haysatid daallan mid iska baariyoobay maaha yaa waxaa maanta haysatid adoo aan haysan oo fahdaa ilahay markaa fahdaaka ilahay ku hanuunin way jidhaawey waxyi iyo ilhaam iyo tawfiiq markaa la siiyey nebiga ayib baalan mid baadiyoobay iska dhihi mayse ee waxa weeye waxaa hadda haysatid baadan haysan yaa oo aad baalli ka ahayd waaya wawajadak caayilan ilaahay muusan ku helin adoo cayroo fa aqnaa ilaahay ku hodan yeelin taasaa ilaahay xaqiijiyey ilaahay ku mannaysay waa kaasoo oo khadiijo ma garanaysaa oo xoolaha badan uga shaqaynayey nebigay soo gelayeen wuxuu meesha wax ka cuni lahaa hanuunkii iyo diintii la siiyey sidyaalahaas bil iwaa'i yaa bil iwaa'i ilaahay wuxuu ku mannaysay oo bil iwaa'i soo dumid ah fa aawaa soo maahayn aydu iyo weli qhinaa'i hodan yeelid ah wajadaka caa'ilan fa aqnaa soo maahayn hodan yeelid ah qabla anubuwati nebinimadaba ka hor yaa wuxuu ilaahay ku mannaysay ama xaqaqa allaahu ilaahay wuxuu xaqiiji bil ibwaa'i bil iwaa'i soo dumiddii ama maaha shay imtanna allaahu caleyh ilaahay ku mannaysay yaa baa ilaahay xaqiiji bil iwaa'i baana ilaahay ku xaqiiji ama ku mannaysay soo dumid iyo weli qnaa'i hodan yeelid qabla nubuwati nebinimada ka hor iyo weli hidaayati hanuunin binubuwati lagu hanuuniyey hadaahu ilaahay wuxuu ku hanuuniyey nebiga lilkitaabi kitaab iyo waliimaani iimaan iyo wadiini ibraahim nebi ibraahim diintiisa calayhi salaam walam yakun nebigu mana ahayn walxaal lam yakun uusan ahayn yadrii mid garanayay daalika arrinkaas qablu horay markaa ka horna dee maa kunta tadrii malkitaab waa kuu soo socoto qaala allahu tacaala fii suurati shuuraa wakadaalika sidaas ambiyadii horeoo kale loogu waxyoodaybaa owxaynaa ilayka adigana aan kuu waxyoonay ruuxan qur'aan oo min amrina maa kunta maadan hayn tadrii midog malkitaabu kitaab wuxuu yahay walaliimaanu walaakina jacalnaahu waxaanu ka yeelnay nuuran nuur baan qur-aanka ka dhig nuurkaasoo nahdii bihi aan isaga ku hanuuninayno man nashaau ciddaan doonno oo min cibaadinaa addoommadeeda ka mid ah ruuxan waa qur-aan oo min amrina waay iimaankaas sharaaculiimaan ama iimaanku waaba salaada siiratuhu nebiga siiradiisii fii qowmihi qowmkiisa dhexdiisa qabla albicati ugu siira ahay intaan nebiga lasoo saarin yaa siiradii nebiga calayhi salatu wasalaam kaana calayhi salaatu wasalaam nebigu wuxuu ahaa axsana qowmihi qoonkiisa kan ugu wanaag badan khuluqan xagga dabeecada wa asdaqahum bou ahaa kaana asdaqahum midka ugu run badan bou ahaa xadiidan sheekada wa acdamahum wa kaana acdamahum kan ugu weynan badan buu ahaa nebigu ammaanatan xagga ammaanada wa abcadahum wa kaana abcadahum wuxuu ahaa nebigu midka ugu fogaanshaha badan ummadii ka dhashay canilfuxshi xumaanta iyo wal akhlaaqda iyo dabeecadaha allatii taasoo tudanisu rijaala ragga wasakhaysa dabeecadaha ragga xumeeyana kan ugu fogaan badan buu nebigu ahaa calayhi salaatu wasalaam dee waxa weeyaan wainaka lacalaa khuluqin cadiim yaa bilmu'miniina ra'uufu raxiim walow kunta fadan qaliida alqalbi lam faduu min xawlika ilaahay baa sidaasaa nebigu ahaa calayhi salaatu wasalaam marka nebigu mid xumaan sameeya ma ahayn mid xumaanta iska keenkeenana ma ahayn faaxishan yaa lam yakun faaxishan walaa mutafaxishan waaya ee nebiga haddii xumaan lala soo qaabilo xumaan kama horgeyn jirine yacfuu wa yasfax waa iska cafin jiray waana iska dayn jiray xataa kaana ilaahu nebigu ka ahaday afdala qowmi qoomkiisa kan ugu fadli badan muru'atan xagga mur'ada wa akramahum kan ugu karaamada badan mukhaaladatan xagga dheehidda wa khayrahum kan ugu khayr badan jiwaaran xagga lologida ila dariska wa acdamahum kan ugu weynanka badan ilaahu ka ahaday xilman xagga dulqaadka wa asdaqahum xadiian hadda erigaa soo mara mar labaad buu soo ceshay yaa marka waa iska tikraaro midda hore in la xadfaa ficnayd baa layidhi midaana la daayo tan dambaa in la daayo ku habboonoo tatimay tan dambe leedahay oo fasamowhu baa ka dambaysa wa asdaqahum kan ugu run badan baa xadiidan sheekada fasamowhu nebigu waxayba ku magacaabeen alamiina kii amiinka ahaabay ku magacaabeen limaa kii dartii bayna ugu magacaabeen baa leedahay jamaca allahu ilaahay jamciyey fiihi nebiga dhexdiisa oo min alumuuri arrimaha asaalixati wanaagsan alxamidati almaxmuudati la mahadiyo arrimaha tilmaamaha wanwanaagsan oo la mahadiyo ilaahay nebiga dhex yeelay darteed baa amiin lagu magacaabo iyo walficaali ficilo alsadiidati toosan oo min alxilmi dulqaada wasabri sabira washukri shukrina walcadli cadaalada watawaaduci tawaaduca walcifati dhowrsoonaana waljuudi deeqa washajaaca geesinimaa walxayaai xishooda waxaasaa ilaahay ku manaysa nebiga xataa shahida ilaahay uga markhaanti kacay lahu nebiga bidaalika arrinkaas xataa shahida ilaahay uga markhaanti kacay lahu nebiga bidaalika arrinkaas yaa aladdu acdaa'ihi cadowyadiisa kii ugu darnaa cadowgii nebiga kii ugu madax taag badnaa baan ka markhaanti kacay nebigu tilmaamaha wan wanaagsan inuu leeyahay maxaa la dhihi jiray annadru bnu lxaaris ninkaa waa la dilay markii dambe waa dhintay ninkaa waxaa la dhihi jiray annadru bnu lxaaris oo min bani cabdidaar ah xaysu yaquulu markuu yidhi qad kaana muxamadun muxamed wuxuu ahaaday fiikum dhexdiinna qulaaman wiil wiilkaasoo xadadan dhallinyaro ah cardaakum buu ahaado kan loogu raali noqosho badan yahay fiikum dhexdiinna wa asdaqakum buu ahaado kan idinku run sheega badan xadiidan sheekada wa acdamakum kan idinku weynanka badan ammaanatan ammaanada xataa idaa ra'aytum markaa hadda aragteen fii sudqayhi labadiisa dhafoor ashayba cira markaa ku aragteen oo wajaakum ou idinla yimid bimaa jaa'akum wuxuu idinla yimid oo diina qultum markaasaa waxaad dhahdeen saaxirun huwa saaxirun waa saaxir laa saaxir maaha wallaahi baan ku dhaartay maa huwa bisaaxir weligiin saa ammiinkii iyo maamuunkii ugu hayseen oo idinku run badnaa oo idinku wanaagsanaa markuu hadda wax aad taqaaneen oo diina idiin keenay baa hadda waxaad dhahdeen waa saaxir mana aha weliba shir buu ka yimid sheekadan ha waaba tanba qaala daalika arrinkaas nadar waa sheegay fii macrad littifaaq yaa iswaafaqidda macrad yaa macrad soo lama yaqaan waxaa waxyaalo la bandhigayo macrad lagu samaynaya soo ma waa fii macrad littifaaqi buu ka yidhi hadalkaas iswaafaqidda macradkeedii loo qabtay calaa maana isku waafaqaan yaquuluunaha ay ugu qowli doonaan qurayshtu lilcarabi reer carbeed alladiina kuwaasoo yaxduruuna xaadiri doona almuusima muusimka la yskugu imaanayo meesha shirka weynuhu ka dhacayo shir bay gaar u qabsadeen nimankaani waxay dhaheen carab war aan u sheegnaa la rabaa nebi maxamedna aan ka sheegno warkaasoo aan isku waafaqsanno hadhow aynaan isku beenin warkaasoo nebiga lagu haydaartaynayo wax looga sheegayo baan u baahanna shir baa loo qabta macradulitifaaq iswaafaqid macradkeed calaa maa isku waafaqaan yaquuluunaho ay u dhihi doonaan nebiga yaquuluunaho ay u dhihi doonaan maagaas lilcarab alladiina carabkaasoo yaxduruuna imaan doona almuusim muusimka weyn shirka weyn xataa yakuunuu ilaahay quraysh ka noqdaan muttafiqiina kuwa isku waafaqsan calaa qowlin qowl qowlkaasoo maqbuulin la aqbalay qowlkaasoo yaquuluunaho ay dhihi doonaan war nimankii hadalkaasay soo jeediyeen ninkii saasay ka sheeganiyagoona ka dhashay yaa haday isku waafaqsan yihiin hadalka noocaas marka waxaa la leeyahay halkaana sida sawaabka ah kitaabkan sharax waxyaala muhiim ku yahay waxaa ka mid ah qisooyinka matnigu soo rarayo wixii markaas sahwi ama khada ku jiro buu saxaya sida sawaabkaa ninka hadalkan yidhi nadar binu xaaris ma ahayne weliid binulmuqiiru ahaa baa la leeyahay alweliid ibnulmuqiira ayuu ahaa baa la leeyahay marka waxay dhaheen ninkaan aan arrin ku calaamadin haye cara markay timaadana aan u sheegno yaynaana iskhilaafi hal fikrad aan ka qaadan qolaa hadasho waxay dhaheen waa kaahin markaasuu yidhi kaahin maaha kuhaanta waa aragnayno balaayada kaahiniintaayo meelna kama shabaho qolaa waxay dhaheen waa majnuun aan dhahno ninkaan ma waalna bay dhaheen yaa dadka waalan aragnay waana naqaanaa waswaso iyo waali iyo midna ma qabo ninkaan waa gabyaa aan dhahno wuxuu yidhi warrinkan gabayaa maaha gabayaaga waa naqaanaa gabayna waa naqaanaa noocyadiisa oo dhan baa naqaanaa carabta ilaahay u sahlay baan nahay luqada waxay dhaheen kuwa kale saaxir baan ku sheegaynaa marka markaasuu yidhi maa huwa bisaaxir ninkaan saaxir maaha saaxiriin iyo sixirkoodaba la arag yaa nin wax gungunto wax xirxiro oo balaayo sameeya ninkaan maaha hadda maxaan dhahnaa bay dheheen marka wax kasta diidaya wallahi ninkaan warkau sheegay waa war macaan buu yidhi war aad iyo aad u macaan baa hadalkiisu waa macay waay sheekooyinkaas bay yaa malab weeye bay dheh wuxuu sheegay ayib waxaase iila dhow yidhi intaa war sheegteen inaan dhahno waa saaxir inaan u dayno dadkiibuu ninkaan kala kaxeeyey wiili yaabihiibuu kala kaxeeyey midna isagiibuu raacay midna qoladii kaleu ku hara koow nin iyo xaaskii baa kala tego misna islaamnimadii raaca midna meel kale qofkii iyo qoyskiisii baa kala tegey ninkaan taas baan u haysanaa layne taa aan ku sheegno qodobka aan ku dhegno markaasay waxay la soo fadhiiseen inta waddaah qof kasta oo soo mara waa uga digayaa nin baa soo baxay saaxir weeye yousan idin kala kaxaynin isku duubnaada iska jira markaasaa carabtii waddo kasta dadkii ku fulay waxay waddadii sii mareen iyagoo ka sheekaysanaya nebiga saa iyagu qoladan dadka ka ceshay nebiga islahayna warkiisii baaba nebiga faafay waddo kasta qolo kasta nebigiibay ka sheekaynaysaa oo sheekadiisiibaa haysa iyaguna waxay islahayn meel sheekadiisu ha ku goodo fii bilaadi alcarab kulliha bal fii jamiici alaafaaq makrigoodii baa iyaga ku gadoomay marka ninkaan warkiisa aan soo afsharnadii baa meel kastaba ammaantiisii iyo waxaa gaaray wanaaggiisa iyo hadalhayntiisa taasna intaa uga tag walammaa sa'ala markuu weydiiyey hiraqlu ninkii hiraqle la dhihi jiray meliku ruumi reer ruum boqorkooda ahaa abaa sufyaana abaa sufyaan markuu su'aal weydiiyey qaa'ilan xaaluu leeyahay hiraqle hal kuntum ma ahaan jidheen tattahimuunahu kuwa ku tuhmaysa muxammed bilkadibi been qabla an yaquula intuusan dhihin maa qaala waxa uu hadda yidhi hadda muxuu yidhi nebi baana hadalkan ka hor been ma lagu yaqaana qaala abuu sufyaan wuxuu yidhi laa maya faqaala hiraqle wuxuu yidhi maa kaana muxamed maaha marka liyadacal kadiba been mid kala tegaya calanaasi dadka wayagdiba calallahi markaa ilahayna ku been sheegaya intou dadkii been kala xishoodo oo idinka uusan been idiin sheegin ilaahay ku been abuuran mayo oo waxaan ilaahay u soo dejin iyo nebi uusan ka dhigin ma sheeganayo iraqlana waa reer ruum oo dhan ninkii madaxda u ahaa boqortooyadii ugu adkayd wey hadda labada doolo adduunka ugu weyn oo kale mid ka mid oo ka dhigna ruum iyo furus bay kala ahayn waagaasna warada daalika arrinkaas waa soo arooray fii awali saxiixi اlbukhaariy imaamu bukhaari saxiixiisa bilowga hore baa xadiidkaasina ku yaalla waay waqad xafidahu اllahu ilaahay baa nebiga xafiday fii siqarihi yaridiisii min kulli acmaali اljaahiliyati jaahiliyada iyo diinlaawayaasha acmaashooda dhammaanteed buuna ka xafiday allatii acmaashaasoo jaa'a sharcuhu nebiga sharcigiisa uu la yimid sharcigaa shariifu wanaagsanaa bididihaa iyada cagsigeed kasoo horjeedkeeda acmaashii xumayd oo jaahiliyada cagsigeed oo acmaal fiicana baa sharcigu la yimid wax kastoo xumaa beddelkeed oo wanaagah baa sharciga nebigu keena ilaahay u soo deji wa buqidat nebiga waxaa la nacsiiyey isagoo yarba ilayhi nebiga alawhaanu asnaamta buqdan shadiidan carad daran weligii waa nabca xataa maa kaana nebigu muusan ahayn yaxduru mid xaadira lahaa xaalo u ahaaday asnaamta ixtifaalan ixtifaal meel lagu weynaynayo ow ciidan ciid nebigu ma xaadirin oo mimaa kia yaquumu bihi ay u qumaan cubaaduha kuwa caabudo asnaamta ciidaha iyo ixtifaallada kuwa asnaamta caabudo ay qabtaan nebigu hal marna ma xaadirin ixtifaalan ow ciidan oo mimaa kia yaquumu ay uquma bihi maagaba cubaaduha kuwa caabudaha awhaanta iyo asnaamta wa qaala calayhi salaatu wasalaam nebigu wuxuu yidhi lammaa nasha'tu markaan anigu barbaaray buqidat waxaa lay nabcaysiiyey ilaya aniga alowtaan asnaamta wa buqida ilaya waxaa kaloo lay nabcaysiiyey ashicru gabayada iyo xaqaadqaadka waxaasna waa lay nabcaysiiyey waa nabcaaday walam ahumma weligay ma hamin ma damcin bishayin shay oo mimaa kii ka mida kaanat iljaahiliyatu jaahiliyadu ay tafcalu mid samaysa ilaa maratayni laba jeer mooyaane weligay laba jeer baa wax jaahiliyadu samayn jireen isiri samee aan hamiye labadii jeerna waa kan waa ka badbaaday kullu daalika kaa dhammaantiisna yaxuulullah ilaahay baa kala teedahayay baynii aniga iyo wa bayna maa uriidu waxaan doonayo oo min daalika ka mid a ilahay baana kala qabanayay uma maa hamamtu ma hamin bisuu'in xumaan bacdahumaa labadaas ka bacdi xataa akramani allahu ilaa ilaahay iga karaameeyey birisaalati risaaladiis dib dambana umamad hamin qalbigayga kuma soo dhicin ilaa ilaahay risaalada igu sharfay labada arrimood mid ka mida sheeg qultu waxaan idhi buu yidhi leylatan hameen baan waxaan ku idhi lighulaamin wiil oo kaanaha yarcaa mid ilaaliya macii macayga ariga loo absarta lii hanami arigayga haddaa iisii fiirin lahayd caaw xataa adkhula makata ilaaan caawa magaalada maka ku dheelmadoo galo oo faasmura aan soo cawaysimo kamaa yasmuru shabaabu shabaabku say u soo caweeyaan meelaha sheekooyinka iyo lugaha iyo cayaaraha iyo waxa caawa aan ka qayb gale caawa ariga iisii fiiri baa nin dhallinyaraa ku yiri buu yidhi oo ariga ila ilaalin jir fakharajtu waa u baxay buu yidhi lidaalika arrinkaas xataa ji'tu ilaa aan tegey awala daarin guriga u horreeyey oo min makata magaalada makaa ah asmacu xaalaan maqlayo cazafan ciyaar oo bidufuufi durbaano iyo walmazaamiiri muusikooyina oo licursi bacdihim barkood arooskood u sugnaatay gurigii koowaad baaba waxaa ka yeeraysa durbaan iyo wax la gargaraacayo oo aroos howlihii lagu caweyn jiray ah fa jalastu lidaalika arrinkaasaan u fadhiistay bayidhi fa daraballaahu ilaahay baa yeelay calaa udunaya labadeeda dhagood hurdo fa nimtu waa iska seexdayba markaa meeshii tegeyba dhegahii baa ay weynaaday ka dhintay waxaa hurda ay gu soo dhacday hurda ay qabatay waaba iska seexday famaa ayqadanii ima toosin ilaa masu shams qoraxda taabashadeedii barqadii baan ku toos wixay caaw dhan garaacayeen ilaahay hurdo xoog badan yaa buu igu soo rido waay waay fii suurati kaafi maxaa ahayd darabnaa calaa aadaanihim maxaa ahayd waay waka ilaa mase shams walam aqdi shay-an waxnana ma samayn buu yidhi ma gudan waka taas waa mid uma caraanii maratan ukhraa mar kalena waxay soo dariyey milu daalika kaas oo kale waa kalena sidaas oo kale inta damca inaa meel u tago waxyaalahaas haasaawaha lagu hayo iyadana sidoo kale ilaahay iga qabto ayb wa kaana calayhi salaatu wasalaam nebigu waxaa laa yaakulu minaan cunin mimaa waxa dubixa loo gowracay cala nusumi asnaamta waay waxarama nebigu wuxuu xarimay oo naftiisaba ka xarimay shurbal khamri khamre cabiddeed calaa nafsihi naftiisao ka xarimay maca shuyuucihi khamriga faafidiisa lala qabo fii qowmihi tolkii oo ku dhex faafsanaa shuyuucan cadiiman faafid weyn waxaa weeye khamradoo tolkiis aad ugu dhex faafsanayd nebigana aan weliba lagu soo dejin bou naftiisaba khamre ka xarimay calayhi salatu wasalaam wadaalika kulluhu arrinkaasoo dhan waa min asifaati waa tilmaamaha allatii tilmaamahaasoo yuxalli llaahu ilaahay ku qurxinayo bihaa tilmaamahaba ambiyaahu ilaahay ambiyadiisa uu ku qurxiyo weeyaan liyakuunuu ambiyadu inay ahaadaan calaa tamaami listicdaadi diyaargarow taam noqoshadiis maxay u diyaargaroobayaan calaa tamaami listicdaad litalaqii waxyihi ilaahay waxyigiisa la kulankiisa inay u diyaargaroobaan diyaargarowkan ugu taamsan litalaqii waxyihi ilaahay waxyigiisa la kulankiisa fahum ambiyadu macsuumuuna waa kuwa la dhowray min aladnaasi baa laga dhowray wasakh qabla anubuwati nebinimada ka hor iyo wa bacdahaa nebinimada ka bacdiba xumaanoo dhan baa ilaahay ka hufay kana ilaaliya waay waxaa ka mid ahay asnaamtan cidda nebiga nebigu qurayshba wuxuu ku yidhi nebigu wuxuu yidhi waxaan maqlay zayd binu camar binu nufayl oo wax kastoo ilaahay khayrkii loo gowraco ceebaynaya quraysh ninkaas odaygaa wuxuu ku dhihi jiray war ashaatu khalaqaha allah war neefka arigaa ilahay baa abuuray biyaha ilaahay baa cirka uga keenay daaqana ilaahay baa u soo saaray misna magaci ilaahay magacaan ahayn baa ku gowracaysaan miyaad waalanta afkaas wax mau saari jir waay taasina wa taas nabi waxaa lagu yidhi weligaa sanam iyo waxaas yaa miyaa caabuda madow yidhi weligaa khabro ma cabtay madaba yidhi weligeena waa arki jira wey waxaas inay baadil yihiin iyadoo aan weliba laygu soo dejinba taasina wa taas qabla anubuwa wa bacdaha wa amaa qabla anubuwa nebinimada horteed faliyata'ahaluu ambiyadu inay u diyaargaroobaan lil amri alcadiimi amarka weyn alladii amarkaasoo sayusnadu ilayhim loo tiirin doono arrinta weynoo lagu soo dejin doono inay usii ehel noqdaan wa amaa bacdaha bacda nubuwana faliyakuunuu inay noqdaan ambiyadu qudwatan dayasho liummamihim ummadahood qof balaayo isticmaalaya iyo balwada iyo khamro miyaa ummadda tusaale u noqon kara ummadda inay tusaale u noqdaan baa tana looga ilaashay calayhim ambiyada dushooda ha ahaato min allaahi alla xaggiisna ha ka ahaato ama minallaahi xaali ka ahaato calayhim dushooda ha ahaato minallaahi xaali ka socto afdalu salawaati naxariisyaal midda ugu fadli badan wa atamu tasliimaati nabadgelyooyin midda ugu taam noqosho badan ambiyada dushooda ha ahaato wallahu subxaanahu wa tacaala aclam